الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel weliba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti xalqadan waxaa marti inoogu ah maanta asheykh alwaalid sheekh cabdililaah sheekhana marka hore soo dhowow oo kusoo dhowow idaacadda islaamiga alandalus iyo barnaamijka andalus bodkast sheekhana waxaan la soconnaa inaad soo martay masiiro dheer ku horumartaa noloshaadii caruurnimada iyo halkii aad ku soo qaadatay bismillaah alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin wakti sida igu qorayd kaarhka iftiyaasaaraa ama waxaan ku dhigan jiray madaariska ku dhigan jiray kun sagaal boqol iyo toddobiyo kontonkii baa ii qorayd laakiin waxaan dareemayaa inay wax la jiraan da'da aan ka weynahay lan rabaadiyuhu ma tirsadaan taariikhda magac bay iska sheegaan guugii hebel budhisha bay yidhahdaan moogta marka nolosha baadiyahan ku dhishay laakiin taariikhda aniga ii qorayd oo teesaraha laygu qoray markaan yaraa iskuulka la geenayay waxay ahayd toddobiyo kontonka inaa dhashay bay weliba bishii mee baa igu qornayd waxaan ku dhashay meel baadi ah oo geeldaaqeynahoo aan wax magaala u dhoweyn wax magaala aan shaqo ku lahayn inkasta hadda maqlay tuulo yar baa laga sameeyey meesha waxaa layaa baadiya la cagaare rojo cagaare halkaasaa ku dhalatay laygu yidhi waxay ku dhexaysaa meesha lascaanood la yidhaahdo iyo gaalkacya u dhexaysaa meeshaasaan ku barbaaray iyo baadiyahaas baadiyuhu iska guurana mar meel bay u guurana baadiyahan baa dhex joognay geela ayaan wax ka dhiqi jiray geelley baan haa anoo yar baan geela maarata lay dirsan jiray ama raaci jiray ma aanan gaadhin marxalo aan geel anigu aan madaxun aan maamulo oo aan xawsh soo dhan qabto laakiin rag baa iga sarreeyey geel laakiin geelaan raaci jiray marka anagoo baadiyaha joogna ayaa waalidkii dhalay ilaahay naxariistay ayaa waxaan noo qabtay waxbarashadii horreys waxayd qur-aanka kariimka ahayd ayuu noo qabtay macallim nala guura oo reerka baadiyaha nala degaan oo markaan guurna nala guuro annaga iyo dheer reer kale isla guuri jiray aan ka xusuusto qoys loodhan jiray maxamed maxamed axmed mursal loodhan jiray nala guuri jiray annagoo tobaneeyo wiila meelahaas ayuu quraankana bari jiray macalinkaas dhaqankii soomaalida waa taqaana markuu qofku jus dhameeyaba neef adhi waxbaa la siiya qofkii dhameeyaba markuu ilmuhu quraanka dhameeyana qaalin geeli waxay siin jiray dhaqankaas waxbarashadii horreys taasay ahayd marka aniga oo taqriiban haddaynu aan toban iyo kow meelaha dacdu gaadhay ayaa markii u horreysay inaan magaalo ama tuulo xataa ku noolaad igu horreysay bal magaalada waan ka baxsan jir waan ka carari jir baabuur guuxis markaa maqla waan baxsan jir marka iyadoo markay waxaa dhacday doorashooyin baa waxay ka dhaceen soomaaliya doorashadaas markay dhacday meesha aan joognay ama tuulada aan joognay tuulo yaroo laascanood waxaa isleedahay konton kilomitr bay koonfur ka jirtaa ayaan odayga aabbahay baa wax ku haystay ilaahu naxariista wax ku haystay meherad yaroo dukaan yar buu ka haystay qoladii kambeynka watay oo u tartamaya gobolka in laga soo doorto oo saddex nina meesha yimi adugu mid baa wuxuu ku ballanqaaday haddii oo isaga ay doortaan tuuladaas inuu iskuul dhisi doono waaba kaga dhabeeyey kuwa maanta malaw yar dhaamay markuu ku soo baxay doorashadii iskuul buu dhisay afar qola oo dhagaxa meeshaasuu sameeyey madrasadaas meeshaasaan galay afar sano waxaa lagu baran jiray afar sano ahayd saan ognahay siyaad barre ka hor waxbarashada soomaalida ibtidaa'iga waxay ahayd luuqal carabiya lagu qaadan jiray waa garta kulli gobolada aan joognay luuqa carabiya lagu qaadan jiray oo qofka waxaa lagu imtixaami jiray qur-aanka inuu juska soddonaad yaqaano hadduu ka baxo da'diisana lagu qanco da'du markaa waagii hore shardi waxaa ahayd waqtiga aan sheegayo toddoba hadduu qofku dhaafo ama galaba inuu qofkaas waxbarasho uu khalaas isdaayeen oo danihiisa kala qabsado laakiin tan waxay keentay markii madarsadii la dhisay iyo waxaa la isweydiiyey madarsadii yaa dhigan doona tuuladu waa tuulo yaroo maalintii la isugu yimaado xoolaha laga waraabsado maalintii waa waa camiran tahay laakiin habeenkii waa lagu kala caraabaa dad yaroo kooban baa kusoo hadhay habeenkii aan badnayn oo iska ganacsata yararoo dukaama ku leeyahy wax noocaas reera degaana waxaa la isweydiiyey markaa iskuulkii waa la dhisay ilmihii xaggee looga keenaa odayaashii meherada meesha ku haysta waxaa la nin walba waxaad keentay laba wiil ama hal wiil u yaraan sidaas aniga nasiibkayga anoo geeligii dhex jooga aabahay baa ii yimi wuxuu yidhi way raacaysa magaalo tuulada aadayna waan tagnay markaan tegeen waxaa lay qoray iskuulkaasaa lay qoray afartii sano markaasay noogu dhammaatay afartii sano markaa sidaa noogu dhammaatay markaan kii hoose dhameeyey marka waxaa dhacday ilmihii ila dhameeyey anigu igay reeraa waxaa loo qaaday iskuul boordhinho ama daakhiliyaho ku yaala lascaanood oo ilmaha meesha waa lagu xareeyaa wasaaratu tacliim baa ka mas-uula qofka ilmaha dhalay saddexdii biloodba mar buu fiisku bixiya inta waxay cuni lahayn waa laga qaadaa lacagti baa laga qaadaa meesha iskaga xareysan yihin marka taa anigu waan iskale nin weyn baan noqday waan tegin waan diiday waa garta xogaa baan aabbahay lasii joogo oo dukaankii la gadgadi jiray aabbahana wuxuu jeclaa inaan iska noolaado oo isaga maarad kaalmeeyo iska joogo laakiin marka dambe aabbahay waxaan ku qanciyey inaan waxbarasho doonanayo meesha waan ka tegey waxbarashaan raadsanaya waa garta
oday adeerkayahood baan xaafadiisa tegey oo magaalada ku taala muqdisho hodan ku taala meesha u yaqaanaa shir kale ofishaal aan daris laahayn oo ciidamadu saraakiisha meel saraakiisu shir kale ofishaal odhan jiray halkaasaa markaa muddo ku noolaa waxaan galay markaa habeenkii gurigaas iskaga noolahay waxaan galay waxbarashadii ila iskuul ma geli karo ano waan weynaaday moogtahay oo markaa taqriiban adiid waxay ku dhowdahay labaatan iyo kow haddayna ka badnayn oo markii hore kii hoose dhameeyana inqidaac baa igu dhacay muddaan iska joogay waqti baa dhexda ku jiray moogtahay iskuulkii habeen waxbarashada dadka waaweyn seeraalaha la odhan jiray yaan habeenkii galay oo saddex sano ahaa kii baan adugu shahaada dhexe ka qaatay soomaaliga markaas yaad baree laga soo bilaabo labayo toddobaatankii kun sagaal boqol toddobaatankii wuxuu ka dhigay waxbarashadii o dhan soomaali wax kale wax lagu barin manhajka manhajkii waxaa noqday soomaali lagu qaato maadooyinka o dhan waa garta marka soomaaligaasaan markii dambe kusoo baranay saddexdaasaan xamar joogay markaan saddexdaa dhameeyana weli waan sii joogay muddan sii joogay laba sanaan fiqra aan taqriiban u malaynayo adigu waqti dhammaadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii baa waxaa dhacday dalka dulalka khaliija aad u dhismayay markaasoo dhismo xoog laa ka socday markaasaa dadka shaqa doonan jiray dad jeneraalayaal odhan jiray xagga kasoo shaqeyso lacag ka keeni jiray baa jiray diibaan ku fikir waxaad soo shaqeysatay baan sidhi baasaboorkayga xataa warqadii waxaa ka bedelay da'daan da' weyn baan qortay dad yaryar looma ogola inay dhoofaan waa garta da' yarta looma ogola inay dhoofaan haddii waxbarasho ku jiraan marka inaa waddanka ka baxda go'aasantay waa go'aas in ka baxo oo shaqa raadsado waaya da' weynaa qorata da' weynaa qortay markaas yaad bare waqtigiisina waxaa mamnuuc ahaa qof waxbarasho ku jiraba inuu dhoofo waxaa kaloo mamnuuc ahayd inuu dhoofo qof shaqaale dowladda u shaqeeyo ma dhici jirin waxaa kaloo mamnuuc ahayd dumarka inay dhoofaan dumarka maba dhoofi jirin looma ogola inay dhoofaanba oo banaanka aadaanba saddexdaasaan ka xusuustaa boosfoorka waan helay waa dhoof sacuudigan tego markaa dhismo ka socdo waa markii duwalka khaliijku aad u dhismayeen tabaarolka soo baxay ay aad u camirmayeen xagga jidadka iyo xagga maarata dhismayaasha iyo warshadaha wax kasta shaqa oo iska xamaaliya ilaa nin wax soo bartay maan ahayn oo xagga farsamo maan aqoon markaas shaqo oo xafiis kaga shaqaysatina ma taqaano waxbarasho kalan ma haysato badan ma haysato weyn waxaad kusoo barata waa iska soomaaliya waxa noocaas almuhim shaqaale caadiya baan dekada jidda meesha la yihahdo dekada weyn oo jidda ayaan shaqa ka galnay anagoo soomaali badana weliba aqamada aan haysana iska tahriib oo kale ah fiisa cumraan ku galnay waan soo cumraysanay waan isku soo noqonay cumradu bil baa lagu ogolay inaad joogto hadii kale dhoofisa dharkaa ku noqonaysaa moogta laakiin anigu shaqaan raadsanay shaqadaasaan helay shaqadu waxay ahayd waxay ahayd shirkad ingiriiska laga leeyahay maraykanka laga leeyahay oo maxay kushaqaysaa maxay kushaqaysaa helikobtaro diyaarada helikobtar ku shaqaysataa oo badan waa garta dekadii jidee weyneed ba waxay qaadi weyday maraakiibta inay kusoo wada xidhaan markaasaa maraakiibta waxaa lagaga soo qaadayaa badda dhexda badweynta dhexda lagaga soo qaadaya alaabta baash waxay leedahay bahal huuga yidhahdan oo sudhato wax sudhato ay leedahay oo kasoo laaladsato waa garta marka intaasoo xaboo shan mitoo isku xidhan matalan toban xabo labaatan isku xidhan bay soo qaadaysa hal mar banaankay soo dhigaysaa rag baa ka shaqaysta marka shabiitadaasaa waxaa la saaraa bahalaha yaryare ee carabkan u yaqaanaa raafica ama foklift waxaan yaro cagafta yaro ilkaha saa usu dhata oo rarta waa la ka seeban marinaya taasaan ku shaqaynanay wiilna waa waday aniguna shaqaalihiisaan ahaa waxaan u suri jiray alaabtaasaan u suri jiray marka shabitada wasuraa marka laga dejinaya uga furaa waan ka furaa meesha si ay dhulka u dhigo waata anigu maalinta dambe iska shaqaysananay bahashi baa nala gadoontay
baalkii aad ka shaqaynaysay baashi aan saareen ku shaqaynay labadii ku shaqaynaynay ba anigi wiilkii nala gadoontay shabitadana marka diyaaradu daadinayaan marka mararba intay dilaacaan bay meesha ku sidii bacaad oo kale xoogaa waxay noqon ciid kuusan tiibaa xoogaa nagula gadoontay dib bay ugu dhacday anigu gadaalan uga dhacay beerkan dhulka ku dhuftay markaas iyana calooska gadaagaaga timi marka waa aniga halkaas ugu dambeysa war bar dambaan marka dhibaataa ku gaartay waxaa kala baxday laftaas sinta iyo bowdada iyo isku xidhamaad misigta halkaas baa kala baxday calooshana way dilaacday culayskii korgayga yimi iyo meeshaan saa beerbeer ku dhacay marka anugu dhakhtar bay geeyeen anoo iska miri daboolan caloosha qalin bay ku sameeyeen laba qalin midkii hore waa najixi waaye kii labaad bay ku sameeyeen lugta iyada wax kale kumay samayne intay kala jiideen oo kala bixiyeen lafta isku qabta isku toosiyeen bay laba loox laba laba biroodoo saasoo kale ah bay hararaa ka geliyeen saasay isaga togan tahay oo meel xaggaas farahana sariirta kusoo xidhan tahay saas u kala jiideen waa garta marka oo si fiican laguma kabin ha si fiican laguma kabin marka dhibta dhacday waxay ahayd nabar halkaas igaga dhacay sinaha halkaa berida korkeeda ah ayaa wuxuu sameeyey nabar buu sameeyey iyaguna ma oga qolada dhextarada saasay ii dhigeen dhinacii nabarku waa qarsoon yahay dhabaran u jifaa ma ogtahay nabarkii aa xumaaday dhigbax badan baa iga dhacay iyo dhicaan badan baa baxay lugtu saasay markaa ku daciiftay aardan bay ku baraarugeen inay cillad jirto meesha oo meeshii ay xog ka qabteen dhakhtarka waxaan ku jiray lixdan iyo afar maalmood baan jiifay mustashfa baabu shariifa lunati jiddo ku yaalay markaan kasoo baxay maalintan kasoo baxay waxaa kulanay anigii anigoo kasoo baxay odayga adeerkay xabaraan ku ogaa la noolaan jiray oo isna suntu diyaarad soo qaatay marka hore ninka waa dhintay bay ugu sheekeeyeen mar dambe inaan noolahay baa la ogaaday oo meeshii ragga ila shaqeeya ciqaabad male kii yimaada booliiska ka baqayaan qofki laga dua iman maayo khalaas waxaa warbay geeyay leeyahay ninkaas waxaa la dhacday bahashaas la dhacday oo inuu dhintaan u malayna aduu mar dambe warkii haddana biyanoobay oo odayga baa soo baxay suu maartay xaaladdeeda ula socdo nimankii gaalada marka waxay isku dayeen inay qariyaan inaan u shaqayn jiray way isku dayeen inay qariyaan nimankii aan saddex bilood u shaqayn aan lacag ka qaadan waxay isku dayeen inaan shaqa inaan meesha aan ninkaa ma naqaanin ku yidhahdeen marka adeerkay tegey inay ku inkiraan inay inkiraanba inaan meesha ka shaqeeyeyba kuw yaro lubnaan iyo oran jiray nabiil oo xisaabiyaha lacagtana siin jiray kiiba odayga hoos ugu sheegay wuxuu nimankan ninkan anaa malafkiisa haya saddex bilood aan lacag siinayey uu nala shaqayn jiray nimankan waxaa ka raadso almo odayga nimankii markuu yidhi waa dacweynaya waxay yidhahdeen ma yahana dacweynin waayo haddii la dacweeyo qof ay waxaa lagu qabsanaya qof aan iqaamad lahayn sidaa uga shaqaysteen sidaasay ka baqeen oo lacag badan in la ganaaxo ama shirkadaba leysanka laga qaado wax noocaas markaasi xoogaa xuquuq ogolaadeen waxaa filay waxay ahayd afar iyo labaatan kun oo riyaalka sacuudiga odayga kasoo qaaday gadaal bay igu soo celiyey maxaa la yidhahdaa muqdisho igu soo celiyey muddan isaga hadaa markaa gurigiisa ku noolaa baadiyi iyo waxba reerkii iyo aabba iyo soo salaamay waa soo laabtay soo naqadka damba waxaan goostay inaan waxbarasho doonto oon barasho aan banaanka u baxo waa garta kuwa sacuudiga isku daynay marka waa ka weynay safardoodii meesha joogtay ciraaqiinta ayaanu waxbarasho weydiisanay aad bay noo soo dhoweeyeen waxayna yidhaahdeen idinku diyaaradun waa iska bixinaysaa laakiin fiisa iyo ciraaq waa dalkiinii buu leeyahay ninka meesha jooga ciraaq waa idinka dalkiinii oo adoo soomaali jooga kale weeye fiisa lagu weydiin maayo waa dal qof kastoo caraba laga jecel yahay soomaalida carab bay markaa iyagu ku tirsanayaan maadaama jaamacaddii carabtana lagu jiro ugu jirto marka soomaalida carab bay ugu haystaanba soomaalida qaar waaba sheegteen waaba yihiin waaba sheegtay carab yihiin maogtay almisaasaan ku baxnay marka ciraaq toos maan aadine duwalka khaliijka marka xoogaa shaqa ka socotay baan mar labaad xoogaa muddo ama sideed bilood meel kuweyd leeyahay xoogaa haddana shaqa xamaaliya ka galay markii taasu dhammaatay ayaan marka waxaan fiisihii waxbarashada ciraaqna waan haystaa ballankii waxbarashada inaan warqad ninkii baa soo qaray safaarada safarkiina marka hore ciraaq ku wajahna laakiin kuweyda ku hakaday kuweyda ku hakaday ilaa sideed bilood meelahaas waa garta aakhirkii baan waxaan warnimo maan waxbarashadana iska doonano xoogaa lacag kan ka urursanay ciraaqdaan tagnay marka waqtigaas xoogaa waqti iskuray waa waa kun sagaal boqol iyo sideetankii waay kun sagaal boqol iyo sideetankaan ciraaq tagnay waxaan tagnay waxbarashadii sana dugsiyeedkii ama sanadkii waxbarashada oo laga bilaabay oo markaa bilowba iska ah waxay noqotay marka inaan ilaa lix biloodoo kale ama toddoba biloodoo kale aan iska fadhino waxbarasho aan sugno waa garta si waxbay cirqantu noo galeen meel oo farsamo gacan laga barto lacag yarna bixisa weliba bay nageeyeen waxay inta halkaa isku isku maareeya marka dugsiyada furmaana jaamacadu furmaana ama dugsiyada furmaana markaasaad noo imanaysaan kuwii wasaaradda waxbarashada weeyaan waa garta tiiba iyana saas waqtiga ku dhammaaday waxbarashadii marka waxaan galnay meeshan oo wasaaradda waxay yaqaanaan wasaaradda tarbiya watacliim waxay leedahay qismi gaar oo la yihahdo mudiiriyat ulwaafidiin dadka banaanka imaado ardada banaanka bay qaabishaa iyadoo kuwa ciraaqinta shaqo kuma laha waa garta kuwii baan u tagnay marka intaanan u tegin waxaa weeye annaga markaa waxbarasho noo suuragelinaysa inaanu jaamacad galno ma haysano waxaa jooga ilaahay sabab nooga dhigay nin la odhan jiray cabdisalaam deyl oo jabhadda jabhaddii la odhan jiray jabhadda xoreynta soomaaliya galbeed u fadhiyey ciraaq baqdaad u fadhiyey ninkaasaa wuxuu sameeyaa soomaalida iska xerowyada ah meelaha soomaali galbeed ka yimi buu ugeeya ciraaqinta ugeeya wuxuu yidhahdaa nimankan secondary bay baran jireen dugsi sare bay baran jireen dagaaladii seventy sevenkii baa ka baabiiyey iskuuloodii way soo qaxeen shahaadooyinkoodina waa ka gubteen warqama wataan suuqii lagu raadiyo waxash loo siiyo ma garanaysaa marka saasuu ku geliyaa iskuullada ninkii dugsiga sarageli kana geliya ninkii jaacadgeli kana geliya raggaasaan ku biiray waa garta raggaasaan ku biiray aniguna inaan meelahaas ka imi oo aan iska dara dhegan jiray oo maaragtay la dumiyey oo dagaaladii aan nabaabiyeen saas marka waxa weye mudiirada waxaa fadhiya meeshan taaliinta qaybtan oo ajnabiga ardada banaanka imanaysa qaabilsan imtixaan baa lagaa qaadayaa imtixaankaa saddex nin baa fadhiya guddiya mid luuqa faransiyu yaqaana wax kaaga qaadaya waata midna ingilishku kaaga qaadaya midna wax kaaga qaadaya luuqa carabigu kaaga qaadaya marka markaa tagtid midna kama bixi kartid faransiis ma naqaano ingilish ma naqaano carabina waa iska jajab weeye marka waa inaad tidhaahdo anigu waxaan kusoo bartay luuqada amxaariga waxaan kusoo bartay waa amxaarada amxaariga luqadeeda sheegataan ah sheeganta luuqay garanaya maaha moogtahay waa garta meeshaad tegeysa waxaad leedahay xaggaad baran jirtay ah dugsi saraan baran jiro maxaa dhacay dugsigii waa baabay dagaalkii seventy sevenkii annaga iyo xabashan dhexmariba ku baabaay madaxay ruxayaan ah markaasay ku xoogaa ku tacadufayaan moogtahay markaasaa lee maxaa kusoo baratay luqada kusoo baratay waana tidhahdo ninkaan naga soo dhaadhiciya kan jooga jabhadda jooga abxaari ku sheega inaad bartaan ha isku odhan inaa ingiriis maqaana faransiis maqaana carabi maqaana ha isku dhihina waa garta amxaari baan kusoo barana inaad tidhahdo weeyaan
waa garta marka amxaari dee muxuu kaaga qaadin ciraaqi amxaari maba yaqaan be xataa luuqada in sawilkii maqal baa laga amxaari lafteeda markaas waxay wax kala idin samayn kara maynee dugsiga sare maadaama dugsi sare aad dhiganayseen saa sheeganaysaan dugsiga sare oo weliba hal dugsiga noo noo xadideenoo la yidhaahdo dugsiga dugsiga sare ee khaalid ibn waliid sanawiyat alcaamal khaalid ibn waliid layidhaha kaasay kuu dirayaan laba usbuuc soo dhigay ku odhanaya haddaad la qabsan kartana waa sidii la rabay haddaad la qabsan kari weydana nagu soo laabo wasaaradda haddaan nahay adigu ragna way la qabsadeen anigii raggan ku jirana waa la qabsan weyn waxaad ula qabsanayn ninka aad la gelayso safka dugsiga sare la gelayso waa nin ciraaqi iyo aabba iyo hooyo ciraaqina iska dhaleen oo caraba ilaa xadaana ama roodadii carabi soo baranayay dugsigii hoose dhexba kusoo qaatay baad maanta la fadhiisanaysaa marka isku mustawo ma tihiin shaqaba isku balihidinba midda kale lahjada ninka ciraaqi dhigaya mar lahjadiisiiba ku hadlayaa fusxaba ku hadli maayo adugu marka aragna meeshan waxa nooga soconayn waa xusuustaan iyo laba nin oo kale oo labada soomaali galbeed ahaayeen midna cumar baa loodhan jiray magaca loogu ilowsanahay maxaadna midna maxamed caabi xuseen aa loodhan jiray wasaaraddii aan ku noqonnay waxaan anagu dugsiga ma wadi karno waa garta sababta ugu culus dugsiga loo wadi karo waxaa weeye waa sanadka sekondariga u horeeya waxaa lagu qaadanaya tanawiil caama yidhahdan waxaa lagu qaadanayaa mawaadii tarjiibiga ahayd iyo tii edabiga ahayd baa lagu qaadanayaa waxaa lagu qaadanaya fisigiskii iyo chemistryga iyo biologigi iyo xisaabtii englishki waxa dhan baa lagu xisaabtii weliba laba nooca jabarka iyo mid kale ah waxaa kaloo lagu qaadanaya alaa adabgii oo dhan luuqad carabi hadday tahay hadday tahay taariikh hadday tahay juqraafi hadday tahay maxaa leeyahay qur-aankii oo iska tafsiir ah isaga xifd male tafsiirka qur-aanka culuum alxadiis waxbaa la qaadanaya sida shareecada loo bartaa qismi adabi waxay ku qaadaan lix maado haddaan carabiga oo laba ilaa saddex qaybood kala baxaya taariikhdii oo meela juqraafigii oo meela diintii tarbiya islaamiya yidhahdaan marka waa kitaab yaroo kooban oo qayb tafsiira iyo qayb maxaa la yidhahda xadiis iyo saas isugu jira qayda yidhahda caqaa'id iyago tawxiid male caqaa'id bay yidhahdaan marka caqaa'id waxaa lagu dhigayaa gaala waxaas aaminsan tahay nasaaradu waxaas aaminsan tahay yuhuud waxaas aaminsan tahay islamka waxaas aaminsan wax noocaas weeyaan ee wax maaha saameyn iyo ruux le maaha adigu markii aanu soo wadi karin arrintii soo noqonnay ninkii baan ku soo noqonay na diray nin aad u fiican oo loogu talagalay madha ajaanibka inuu soo dhoweeyo aad u jifuran oo dadka soo dhoweeyo ahaa ustaad riyaad baa loo xusuustaa wayna waraysteen ma wadi kari weydeen haa wadaadka telefoon odayga telefoon buu qabtay dictor laba nin oo soomaali carab soomaali ah iyagoo carabta la horeysanaya soomaali la odhan maayo carab soomaali leeyahay laba saddex wiil oo carab soomaaliyeed ah oo dugsigii xoogaa ku adkaaday sare baan rabnaa maxadkaaga inaan usoo diro nimankaa bal aan kusoo dirna la soco maxadku marka waxa weeye iyagu maxad ma yidhahdaan waxay yidhahdaan thaanawiyatu daraasaadka islaamiya dugsi sare oo islaami ah xaafad layaha suleekh buu ku yaala baqaad ka mida kiibaa tagnaa kiibaan soo dhoweeyey waan la qabsanay hadda marka waxaa naga hadheen fisigiskii iyo riyaadiyaadkii iyo chemistrygi iyo biology waxaa male meeshii moog tahay ingilish xataa ma laha wax yaroo iska usbuuc mar la qaata mooyaane marka mawaad aad carabi ahaan ku akrisan kartid haddii lagu sharxana fahmi kartid baa meesha taalla moog tahay oo waxaa lagu qaadanaya mawaad sharciya iyo luqa carabi lagu qaataa kii baan galo saddex sano insha allahu taala aan ku dhamaysanay shahaadadii dugsiga sare ka qaadanay oo islaamiga ahayd waxshooda ciraaq intaasay dadka intaasay iyadu noogu dhamaatay saddex sano noogu dhamaatay waa garta dagaalkii baa nagu qabsaday ciraaq iyo eeraan la odhan jiray xarbul khalij al uula la odhan jiray waa garta marka dagaalkaas bal nooga waran dagaalkaas wuxuu dhex maray sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan sagaalkii waa intaan ciraaq yar ka hor laba dhacdo weyn baa dhacay labada dhacdo waxay kamid ahay mid waxaa ahayd ruushoo kusoo duulay afghanistan qabsaday kun sagaal boqol iyo toddobaatan sagaalkii weliba bilihii u dambeeyuu qabsaday dhacdada weyn dhacdan waxay ahayd nimankii thawra alislaamiya ee iiraan thawra alkhumeyniya nimankii nimankii hogaami jiray baa iyana inqilaab samaysay oo boqorkii la odhan jiray maxamed rida bahlawi oo boqor weyn in badan soo xukumay iiraan bay ka tuureen meesha labadaas dhacdaa dhacday marka dagaalka nimankaas markay shiicadii qabsadeen waa niman shiica oo madhab shiica u dagaalamaya markay qabsadeenba waxay iclaam maalinta horreysa waxay iclaamiyeen waxay yidhahdaan tasdiiru thawra thawradda iiraan ku ekaan mayseen kacaanku wuxuu carabtu gaadhaya meel kastoo shiica qof shiica ku nool yahay baan u gargaaranaa ciraaq ba shiica badan baa ku nool marka lubnaan bay ku noolyihiin baxrayn bay ku nool yihiin yaman bay ku nool yihiin waxay leeyihin meel kastoo shiicada dulmada iyagu leeyihin hase leeyihin shiicada ku dulman dholka carabta yaa thawraddu gaadhsiinaynaa waana gaadhsiiyeen waa nimanka asaasay xisbullahi iyo waa nimanka asaasay nimankii la odhan jiray ii sheeg ciraaqiinta dee dhibta badnaa muslimiinta waxay u geysanaya aan ogeyn ay asaaseen baxrayna adigu waa ka dhici dhowr goor inqilaab isku dayen waa ka dhicisoobay yamanna hadda u dambeyn waa kuwan xuusiyiinta aduu gacanta gacansaarka leleh meel kastoo shiica jooga inuu gargaaran bay goosteen waa tahay marka dagaalkaas yaa bilaabay ma ciraaqa bilowday mise iiraan dagaalka iiraanba waxay bilowday inay gudaha ciraaq qarxyo ka rido qarxyo ku bilaabo nin markaa wasaaradda waxaa haysan jiray dhallinyarada oo la odhan jiray nasaara nasaarani la odhan jiray taariq casiis markii dambena wasiir caan oo wasiir khaarijiya ciraaq noqday markii ciraaq la ridayana joogay ninkaasoo markaa wasiiru shabaab ah wasiirka dhallinyarada ayay qumbulood u dhigeen ku dhaawacmay meel kale wax ka qarxiyan sadaam marka wuxuu ogaaday in shiicadii marka ay hadda ay ololo soo wado marka waxa la yidhaha darba isdaaqa uu ka hortegey dagaalka cilaankiis waxaa horeeyey waxaa ciraaq waa cilaanisay laakiin waxaa ka horreeyey waxyaalaha gudaha ciraaq ka dhacay oo daandaansi ah dagaalkaas wuxuu bilaabmay kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo kowdii sideed sanana wuu socday annagu isagoo saddex sano soconaya markaa ka tagna ciraaq waa garta saddex sano ciraaq markaa intaan ku noolayn waa dad iska waxay ahaayeen maarata dadka aad u barwaaqaysan oo waagaas waxaan isleeyahay dal carabo markaa ka ka xagga dhaqaalo roonaa inuusan jirin baan isleeyahay sababtoo ah xagga soo saarka shidaalka waxay la wadaagaan oo la tartamaan obog bay ku jiraan waxay la tartamaan sacuudiga iyo imaaraadka kuwa ugu soo saarka badan bay la tartamaan waxaa u dheer sacuudi iyo imaaraad webiyaal male beerana male la sheegi karo xoola sarwa xayawaaniyo badanna malaha xoolo badanna malaha ciraaq waxaa u dheer soo saarka shidaalka waxaa u dheer dee labadii waxaa maraya raafideenkii dajle iyo furaad baa maraya dhul badan oo cagaaran oo beerada labadii webi waaba maraya labaduba turkiya kasoo burqadaan labaduba ciraaq suuriyana faraadkaa mara dhinac ka mara dajlana ciraaq u maraa ilaa uu ku shubo gacanka carbeed meel layihahdo basra u dhowaliyaa shadul carab kaga shubaa labadaa webiba mara ku beertaan xoolo oo ida iyo lo badan badanna way dhaqdaan marka dal barwaaqaysan buu ahaa geetimireedka haddaan ku idhahdo timirta lama gado ciraaq waaga lama gadi jirin nin kasta hadduu beerley intuu soo guro timirta soo guro buutukaankiis hortiisa buu loor iska furan oo qofkii maraaba gacanta iskala gelayo iska kaxaysanayo iska qaadanayo haddaad beeraha tagtana iska wadhaaf iyada waxa intaa doontaa kasoo qaadanaysa marka aad bay waraaqaysnaayeen annaga marka waxaan isiin jiray waxa layahay minxa daraasiya ama scholarship oo shan iyo shan iyo labaatan diinaar oo ciraaqiya oo u dhiganta toddobaatan iyo shan toddobaad saddex baa lagu dhufanaya shan iyo shan iyo labaatan lagu dhuftay saddex waa shan iyo toddobaatan bay ila tahay oo doolar amerika u dhigantaa taas iska noolayn xoogaa ciraaqiintu waxay in yar suuriyiinta kaga duwanaayeen suuriya waa taga duwanaaye xoogaa waa dad xidhxidhan xoogaa aadmood in yar cunsuriyiin ay ku jirto ciraaqiyiinta haa qofka madow bay xoogaa waxay ku egaan xoogaa sida ilya sidoo kale intaasayaan ceeba lahayn laakiin dal barwaaqa abu iska ahaa annagana waan dhaqaalan jirin runtii oo scholarship noona siin jireen waa iskaga nooleen wax dhiba kamaan arag lakin xoogaa waxaad dareemaysaa koor yar baa ka jiray oo marmarka qaarkood khadimka soo fadhiisato saas intay ku wada fiiriyaan balgayba kuraa sida xaggaaga inuu soo wareejiyaan oo saa ku wada fiiriyaan saa cunaysa eegaan xoogaa dhaqankaas baa xoogaana dhibi jiray laakiin aakhirkii markii dagaalkii saddex sano socday shahadii aan ka qaadanay waxaan goosanay aan iskaga baxno ciraaq oanan jaamacad kasii wadan waa garta jaamacadda dugsigaygu anaga wuxuu ahaa daraasada islaamiya ama marxad sharci iska dheh shahaadadaas waxay kuu suura gelinaysaa inaad kuliyatu shareeca oo jaamacata baqdaad ku taallo ama kuliyatu waxa la yidhahdo aadaab qismi qismi adiyaan waxa la yidhahdo qismi adiyaan inaad ku gasho wax kale meel kale kuma geli kartid annaguna shareecada markaas aan soo barannay waxaan rabnay inaan bedelano aniga raggaan ku jira waxaan rabnay inaanu majaal kale gallo oo matalan qofka dee kasoo baxay waxaad danaynayseen markaas waxaan danaynaynay saxaafada waxaan danaynaynay tarbiya macallinimada waxaan danaynaynay taariikhda oo kuliyata aadaab qismi taarikh bay leedahay kuwaasaan danaynay marka niman waxaa jira meesha waxaa ku yaala waxa la yahda raabicatu talabada soomaaliyiin ururka ardayda soomaaliyadda jooga waxaa ku jira raggaas rag bacsiyiin oo waxaan ciraaq aaminsan tahay aaminay oo ardada u tashkiiliya oo maaragtay u ammaana waxa dalka ka socda u ammaana kuwii baa marka waxay yidhaahdeen haddaad rabtaan in majaalka bedeshaan oo saxaafo iyo ku fikiraysaan iyo waxbarasho iyo yani tacliin iyo macalinimo iyo isheeg iyo taariikh inaad gashaan inaad bacsiyiin noqdaan baa laydinka rabaa oo mabdaga dalkan ku socdo inaad ku dhaqantaan ciraaq marka iyada mabdaeeda waxa weeyaan ama suuriya marka oo tegi doonaaye waxaa kan jira waxa la yihahdo xisbu albacathi alcarabi alishtiraaki ujeedadiisu waxaa weeye carabtu ayuu madaynaya noolaynaya soo nooleynaya yabcahum wuu soo saaraya way duleysnaayeen uu kor buu qaadayaa waana midaynaya risaalada islaamka waxay u yaqaanaan shacaraadkooda waxaa ka mid ah ummatun carabiyatun waaxida daatu risaalatin khaalida annaga waxaana ummad carabo midaysan oo risaalad waaraysa leh islaamkii waxay ka dhigeen wax carabi ah islaamkii dhammaan nabi maxamed loo soo diray risaalad carab u gaara bay ka soo qaadayaan dagaalkan aan kuu sheegayay ayay u bixiyeen qaadisiyada sadaam bay u bixiyeen qaadisyadii sadaam qaadise waxaa jirta hore oo islaamka waad garanaysaa markadu qaasiya oo furus lagu jebiyey maantana cidda lala dagaalamaya waa furuskii waa reer eeraan markaas waxay leeyihin tan waxaa la yihahdaa qaadisiyatu sadaam sadaam qaadisiyadiisii tii horey la socotaa markaasa shacaraadkii qaadaya waxaa ka mid a raggii saxaabada ee dagaalkaas galabay ku faanayaan iyo rag geesiyaashaha oo ciidankooda waxaa niyadda loogu dhisayaa loogu xamaas gelinayaa jadunaa sacdun wa khaalid wa muthana walqacqac baa laleeyahay raggii saxaabada ahayd faatixiinta dhinacaasay ka eegayaan iyagu islaamka carabnimay ka eegayaan oo ragga abdaasha waxay ugu faanayaan inay carab ahaayeen inay islaam ahaayeen maya xataa midka bacdi asaasay xisbulbacri al-ishtiraaki ninka asaasay oo nasraaniga ah nin gaala asaasay oo suuri ah oo la odhan jiray miisheel caflaq baa asaasay miisheel caflaq wiilkiisa wuxuu bixiyey maxamed isagoo nebiga yani qudwo uga dhigay xalligan nabi maxamed badal ahaa buu leeyahay nin carab midayo nin rag aha kana wiilkayga maxamed waan u bixinaya waa gaal ilahay ka go-aan nasraani la yaqaano miisheel caflaq waa macruuf isagii mid kale akram xuuraani wax la odhan jiray kii kale saddex bay saddex bay suuriyiina ku asaaseen isagu waa nasraani marka maba aha nin xataa ridoobada muslima maaha marka meesha saasay ahayd marka bacsigaasi ololeeyaan kuwan soomaalida ku saamoobayna waxay rabaan ardada kale inay u gacan geliyaan oo ay bacsiga ka dhaadhiciyaan adugtiibaa xoogaa nala maana ka biyadiinay waxbarashadii marka ciraaq halkaas noogu dhamaatay suuriya aadna marka waa garta suuriya xaggay ka gashay suuriya marka waxaa jira dagaal ba-an oo u dhexeeya ninkii la odhan jiray xaafid al asad ee suuriya nusayriga ahaa ee xukumaya suuriya iyo sadaam xuseen oo ciraaq xukumaya labadu waa bacsiyiin laakiin waxaa laysku khilaafay qiyaadada ciraaq bay qiyaadada ciraaq baa qaadanaysa oo xisbiga laga maamulaya iyo maya dimisha waa meesha lagu asaaso suuriya lagu asaaso laga maamulaya taana way isku isku khilaafeen midda kale iyada qarin jirin isku khilaafeen waxay tahay ninna waa nin sadaam xuseen sunna ku abtirsanaya oo shiicadu la dagaalamaya wuxuu leeyahay anugu nin sunni aan ahay buu leeyahay xaafid al asadna waa nixnoo nusayr iyo baatin iyo shiica shiica ah waa nooc min shiicada ka mid a baatiniintu dagaalka markuu dhacay eeraan iyo ciraaq xaafid alas wuxuu la saftay eeraan buu la saftay waa garta sadaam xuseen xadkii buu ka xidhay xadkii suuriya iyo ciraaq wax ka bixi karaba maba laha xadku waaba xidhan yahaba intii dagaal socday xadku waaba xidhan yahay walaa baabuur walaa diyaarad waxbaan waxbaan mari karin kor iyo haweeye dhulkana lama geli karo marka waxaa nagu qasabtay inaan turkiya aadno turkiyan oo aad waqooyi u dhaqaaqdo iyo qiblada u dhaqaaqdo oo aad habeenii maalin baska sii saar raato marka dambena aad dib usoo jirayso xagga sidii saddex xagaloo kale maartay saddex gees oo kale aad aad aad aad koonfur galbeed saas uga soo dhaqaaqdo turkiya oo ciraaq aad timaado suuriya marka annagoo laba nimaa eray cabdiqani cali ciise la odhan jiray ila socday suuriyaanu soo galnay sidoo kale waxaan la kulnay iyadoo waxbarashadii waktigeedii socdo muddo ka hadhay waa garta suuriya marka waxbarashada halkaasaan ku nimi iyadoo sidoo kale waxaa ka furan waxa la yihahdo raabitatu talabada soomaaliyeed ama ururka ardada soomaaliyeed iyaguna bacsiyiintay ku xidhan yihiin oo suuriyiinta ama ciraaqintu bacsiyiintu waxay rabaan dhalinyarada dhalinyaradaas inay tashkiilsadaan iyadoo xukuumadaha calaqa lama leh xukuumadaha maba jecla sidaad barri kasoo horjeedaan xaafid sidaad barri kasoo horjeedaa sadaamni sidaad barri kasoo horjeedaa safaarada soomaalida haddaad tagto dambiila tahayba safaarada soomaalida hadii lagu arko waxaa u tagtaa lagu leeyahay urur ardayaan samaynay wixii danahaaga iyaga ku dhamaynaya waxbarashada iyaga ku gudbinaya ururkana aqoonsan yihiin iyagu ururka ardada waa garta oo rag baa bacsiina ugu jira sidii baa kale waxbarashadaan sugnay marka iyadana sidoo kale waxaa lagu leeyahay saddex khayaar saddex khayaar baad qoraysa haddii hal intaad qoratid sanadkaa ku dhaafto waxaa laga sanad kale sii fadhidid marka saddex saddex maxaa la yahda rabitaan qoro kuliyadee rabtaa marka aniga waan xusuustaa waxaan qortay kuliyata tarbiya macalimadan xooga aad u jeclaa taariikhna waan qortay tii markii hore aan ka soo baxay maxadka shahaada aan watay shareecadana saddexaad aan ka dhigay gadaalaan u dhigtay kuliyata shareeca baan qortay markii dambe kuliyata tarbiya kuliyata maxaa liyaa taariikh kuliyata aadab qisma taariikh taali kuliyata shareeca shareecadii aan aan dib u dhiganayay aan raba inaan ka leexdo baa ii soo baxday weli waxay ka soo baxday magaalada leed xalab anuu damashq kuma baran xalab baan ku bartay xalab baan tagnay wax soomaali waxaa iga horreeyey weli cabdicasiis oo reer boosaas inuu reer boos u ahaa oo kuliyadda ganacsiga ama tijaara markaa ka qalin jebinayo waa dhammayn rabayba meesha gabar suuriyada ku guursaday soomaali oo dhanba soomaali oo dhan dad iiga horreeyo ka baxay waa laga beli jiraan hor hore ka baxay laakiin wax markaa jooga oo wax baranaya wax baranayo ardaya iyo waxta shaqaala iska dad soomaali kaleba wax ka jooga ninkaas suuriya shaqaalo ma doonto ma shaqa badna kuma dhaqaalo badna mogta wax soomaaliya xaalab waxaa iiga horreeyey cabdulcasiis nin la yidhaahdo oo reer boosaasa oo kuliyadda ganacsiga maaragtay oo markaa dhammayn rabay gabadh suuriyadoo meel bangiga ka shaqeyno isla baran jireenna guursado markaa meesha degan marka waxbarashada meesha ka bilowday markii dambe waana lagu soo biiray xoogaa markii arday anu markaan kasoo tegaya dhameeyey iyagoo dhowr iyo labaatan marka shan sano oo marka lagu daro iblihaan sugayay waxbarashada shan sano baan suuriya joogay weliba shantaba waxaan joogay xalab dimashq khamiista iyo jumcaan soo degi jiray sida ardada soomaaliyed ula kulanno soomaalida wararkeeda u xeello laakiin anigu waxaan waxaan joogay meesha la yihahdo xalab baan waqtiga inta badan ku dhammaystay kuliyadan galay marka waa kuliyada shareeca shareeca badax tiran maaha marka waxaa dheer qaanuun wadciga lagu barta isagana waa garta waxaa loo yaqaanaa kuliyatu xuquuq
waa garta mawaaddii sharcigaha waad baranaysaa axwaala shaksiya iyo waa lagu baraya usuul lfiqi iyo usuul tafsiir iyo waxbaa lagu sheeg sheega waa lagu baraya tafsiir iyo waxbaa jira waxaa dheer oo ka badan weliba ka xoog badan baan isleeyahay قوانين وضعها قانون الجنائي قانون المدني قانون العلاقات الدوليه وحنو عساجر واكرت وحصوصا markan labadii sano hor dhamaystay khiyaar baa lagu gelinaya waxa leeyahay adigu majaalkee baa rabtaa inaan ku takhasusto cilmi jinaayaad baa rabtaa oo hadhow si u noqoto nin maaragtay qaadi waxa noocaasa mise waxaad gelaysaa maxaa leeyahay qisma qaanuun almadani mise qaanuun alcaam ama qaanuun waxaa leeyahay qaanuun caam waxay yidhahdaan oo ah qaanuun dawli wax kuga caamaan qaybta haddama anugu doortay dawligaasaan doortay waxaa lagu fekeraya marka inaad noqoto waxaad ku fekeraysaa inaad noqoto iltisaam ma jiro badan meesha macluumaad diiniya waa lahayaa laakiin dhaqankii baa ebera waxaa lagu fekeraya marka haddaad ka dhamayso kuliyata kuliyata xuquuq haddaad dhamayso maxaa la yidhahdaa ka baxdo ma looyar baad noqon doontaa ma qaadi baad noqon doontaa ma safiir baad noqon doontaa adduun baa maaragta adduun baa loo suxulinaya waxaa leeyahay marka ha wallahi safiirnima waa fiican tahay ha wallahi maxaa la yidhahdaa way fiican tahay inay looyar noqoto waxaasaaba maskaxda ka buuxa moogta waa garta sidiiba adigu igu dhammaatay waxbarashadii waa tahay sheekhana dalalkii aad wax ku soo baratay oo ay ka mid yihiin ciraaq iyo suuriya bal waxaad nooga warantaa waxbarashada wadamadaas maxay ku wanaagsanaayeen maxayse ku xumaayeen bal arintaasi adigoo isbarbar dhigaya nooga waran waxaan is leedahay labadaba marka waxbarashada waxaa kala baxaysaa waxbarasho maadi ah ama wax cilmi tajribi loo yaqaano iyo madarasa oo diiniya oo qofkii ruuxi dhisaysa ruux ahaan oo thaqaafa islaamiya siinaysa cilmi maadiga way ku horumarsanaayeen jaamacada aad mutaqadimiin ay lahaayeen oo dee ciraaqiinta iyo suuriinta labadaba waxay soo saaraan dhakhtar waaweyn oo caalamka macruufa waxay soo saaraan rag badan oo injineero iyagu dalkoodii wax dhiso oo wax ciraaq iyo suuriya toona qof injineera oo bannaan ama dhakhtar bannaan uga imanaya male iyagaa isku filan xagga dhinacaas dad bay soo saaraan xagga qaanuunka iyo qaanuun gaaleedka qaanuun gaaleedka waxay leeyihiin looyaro waaweyn oo la yaqaano iyo qaadiyaal macruufa waxay soo saaraan dadka noocaas laakiin haddaad diin ka raadinaysa ciraaq iyo suuriya waqtigaas waqtiga aan sheegayo maantana sidii dhaanta u malayn maaye diin loo doono maayo waa ku liiteen macluumaadkii waa kutubti waa taallaa waa lagu dhigayaa laakiin wixii waa macluumaad waa meeshaan ku kala fahmay markii dambe markaan dib u fekeray waxaa la yihahdo tarbiyada waxa tacliinta layn shaqas ku lahayn tacliintu waa wax un madaxa lagaga buuxiyo aad xifdo waa cilmi macluumaad ku dhaqankuna waa arrin ka duwan oo ka duwan oo wixii aad baratay inaad ku dhaqanto oo ay ku saamayso ruuxiyan ku saamayso waa arrin kale marka wax badan baa lagugu shubayaa oo diini yaho tafsiir laho xadiis laho maxaa la yihahdaa caqaa'id waxay yidhahdaan inkastuusan isku toosnayn laho fiqi islaamigii laho usuul fiqigii laho waxay dhawaad qaadanaysaa laakiin dareenkii iyo ruuxii iyo inay ilaahay ku dhoweeyaan iyo inay qalbigaaga dabciyaan ciraaq iyo suuriya midna waa isku mid raggana la baranaya maxadka sharciga ka soo baxay matalan aan baqaad dhiganaynay waa rag lagu diyaarinayo inaad khudabaa almasaajid noqdaan oo dowladda bacsiga ay taageeraan waa culimaa wasaar waxay ka shaqo gelayaan wasaarat alawqaaf ay ka shaqo gelayaan
iska diiwaangelin iska diiwaangelin marka soo dhameeyaba wasaaradda waa qaadanaysaba waa karta marka xaggaasay ku liiteen waxay ku faanayaan xagga maadiga xagga culuuma maarata diiniya ama sharciyana luqa carabiyana dee waa dhulka waa iyadu waa ka horumarsan yihiin iyadu luqa carabiya qaybahaas oo dhan hadda adigu aad u danaynaysid waxaad kusoo baxaysaa caalim fi luqa alcarabiya kusoo baxaysaa laakiin xaggaas diinta aad uga liiteen labaduba labada dhinacaas ka liiteen iskaga mid ahaayeen dhinacaas wadciga wadanka suuriya shantii sane ee aad joogtay aad wax ku baranaysay sidee u ahaa maxaad la kulanta caqabada ah annagu waxaan tagnay kun sagaal boqol sideetan iyo afartii bishii sideed bay baan isleeyahay ilaa sanadka waxbaa ka dhalanaya afartaa bilood waxbarasho ilaa adigu lix bilood waxbarasho sugayaal baan hayn waxaa markaa aada u qoyanaa oo raadkiisu sii qoyanaa dagaalkii uu xaafid muslimiinta ku baabiiyey ka dhaqay magaalada xamaa waan xusuustaa markaanu turkiya ka galnay xuduudka meel yaha baabulhawaan kasoo galnay xalab baan soo dhex marray kadib shaa ujeednaa moog tahay xamaa baan marnay waxaan aragnay magaala sida maanta khaza oo kale dhulku taalo burbursan oo dhulka taalo oo derbi kasta waxaa ku sawiran qof micyo dhaadheer loo afka dhiig ka da'ayo waxaa ku qoran firqatu ikhwaan almuslimiin almashbuuha dadka looga digayaa in dadka waxleeyo ku waxbaabiyey kuwa muslimiinta baabiina dhiigga dadka cabo waa dhiigga cabo waxaasa gidaar kasta ku sawiran taas wax markuu horeyso dareen aan qaadnay baahan ninkii la socday iska gudubnay dimishq baan tagnay marka dhacdadaas dhacda aad noo saamaysa bay ahayd oo dadkii muslimiinta xoogaa la tashwiihinayo samcadooda la xumaynayo laleeyahay waa dhigiyo cabaal dadka micintaa dheer bay leeysay bahalkii oo kale dhiig ba afka ka da'aya markaasaa leeyahay firqatu ikhwaan almuslimiin almashbuuha aa ku qoran gidirbi kasta taas mid bay ahayd markaan dimashik tagnay ninkii xaafid alasmaa markaa talinaya dalka u taliya wuxuu leeyahay ciidamo layaa saraaya difaac oo walaalkii oo layaa rifcat asba haysta saraaya difaac waa ciidamo gacantooda furan tahay waxay doonaan dila lama weydiiyo yani suuqa adoo maraya haddii kaa shakiyan waa iskaga dilayaan waxaan xusuustaa subax anagoo meel marayna dalku waa ishtiraakiyo marka meelahan oo foornooyinka rootidoo kale waxaa loo galaa daabuur leyn baa loo galaa nin oday oo ciroolo ah oo safka ku jiray laba wiil inta gabayro cad kasoo degeen oo safkay ka bixiyeen bay meeshii ku dileen ku dileen saxabad ku fureen saasay xaaladu ahayd marka nimeela saraayo difaac aan la xisaabin gacantooda furan tahay oo wixii muslima dila baa meesha ka talinayay nimanka la shabiixa la yidhahdo iyaguna mukhabaraadka shabiixa la yidhahdo oo laga cabsado baa jiray marka khoofkaasaa jiray marka markaan magaaladii tagnay labadayadii soomaalida waana la kala kaxeeyey nin walba nin suuriya lala dejinaya waxaa laga baqayaa inaad muamaro samaysaan ama adiga iyo nin kaloo ajnabiya leedin wada jin maayo qof suuriya weliba iyago ku dooreen mala kuwaa shabiixa ah baa lagula dejinayaa oo jaamacadda bartaa jaamacadda bartaa ma ogtahay laba arday jaamacaddaa tihiin lakiin adigu ma taqaanin ninkan waa shabiixa waa mukhaabaraad ma taqaanin ninkaasaa kula degan oo ku wareysanayo oo waxaad samaysay iyo meeshaad u baxda maalintii ciddaad la kulantay wax dhan buu ka shaqeeyaaba marka taasay ahayd xaggaas ahayd laakiin shacab ahaan dadka saa samaynaya waa inta yareedan nusayriyad ahayd iyo inay dee ay lacag ku maaragtay ku indhasarcaadiyan oo hal sunna sheegan jira oo iska ridoobaa la shaqaysata laakiin dadweynaha reer suuriya waa dad fiicsan fiican debicsan furfuran isdhexgalka qofba qofka jecel inuu kaa horhoreeyo ku marti qaado jecel yahay kaar ardaygaad la barataa wuxuu leeyahay hadduusan ka baqayn nimankaa ka baqaynin wuu ku kaxay lahaa gurigiisa ku geyn lahaa waxaan xusustaa maalin baa waxaan raamid kurdiyo la yidhahdo adham sheekh nala baran jiray baan magaala yaro cifrin leedahay xagga turkiya xigtaan u raacay markaan soo laabtay laba kuwii nala baranayaa mid baan magaciisa ka xusuustaa cabdiraxmaan jabale la odhan jiray baa ii yeedhay waxay yidhahdeen shalay xalay xaggaa jirtay walaahi saaxiibkan waxaan israacnay aatan baan israacnayo xaafadoodii baan tegey khamiistii maantana jibceen iga la soo joogay sabtii maantana waa aniga dugsiga jooga waa aniga jaamacadda jooga inta ii waxay igu yidhahdeen mar dambe iska dhaaf inaad raacdee haddaa adoo la taagan ku aragno adaa isdilay haddaan ku arag ninka adoo la taagan adaa isdilay inaad dhib ku keenna ma rabno laakiin adigu naftaada hadilin waa saas marka haddaad wax qof islaam yar ay ka dareemaan iyagu ku daba joogaan oo ay yaqaanaan haddaan raacdaba tahdiidkaasaa ku yaala nimankaa shabeexada waa saas iyo nimanka la saraayo difaac laakiin dadweynaha reer suuriya haddayn baqayn oo ay waxaasoo kale ka baqaynin dhowla gurigiisa kakale buu kuga hor casuumi lahaa waa ku jecel yihiin ahli sunnaha aad u jecel yihiin dad aad u fiican bay ahaayeen markaa shantii sane aan joognay wax dhibaato ka badan khoofka aan ka qabnay cabsidaan taliska ka qabnay nimanka meesha xukuma shacabku sida kale dad nasoo dhaweeyo fiican bay ahaayeen sidaas wax ku baranay waxbarasha noogu dhammaatay wata intii aad suuriya joogtay ma jiraan culamo waaweyn oo dhulka shaam laga yaqaano oo aad la kulantay ama cilmi aad ka qaadatay
maayo waaba taas arrintu waaba maba tegi kartid xalaqaadii haddii lagu arko waaba arrinta waaba had cas baa marsan laakiin waxaa jira kuwa culimo ah oo jaamacadda ka dhigaya kulliyada shareeco kale wax ka dhigaya waxaan ka xusuustaa doctor wahba suxayli oo macruufa ninkan tafsiirka caanka ah leh wuu noo dhigi jiray qaadulmadi buu dhigi jiray nin kaloo la odhan salaqiini oo isna shariicu dhigi jiray iyo axwaal shaksiya rag culimo waaweyn oo suuriyan ninka la yaasagana faaruq cakaam waa culimo waaweyn laakiin culimo jaamacadaha ka dhiga xalaqaad ma lahayn xalaqaad ma lahayn kuwaasun baa aniga calaaqad wada yeelanay oo wax noo dhigi jiray laakiin kuwa masaajidaha iyo waa la iska ilaalinaya iska dhah madiina aljaamiciya meesha xalab annagu waxaan seexanaa jaamacadda dhexdeeda meel yaha madiina aljaamiciya aan degannahay waa lix iyo toban boloog oo mid walba intaasoo dabaq yahay afar iyo toban boloog waxaa dega wixii raga lixda kalena taqriiban waxaa dega gabdhaha iyagana jaamacadda dhigtaa dega oo aan reer xalab ahayn ka yimi tuulooyinka fogfog iyo gabdhaha oo ajnabiga iyagana dalal kale ka yimi marka waxaa weeyaan waxaa la xidhayaa afar saac oo habeennimo jaamacadda waa la xidhaya albaabada la isku dhufanaya derbiga weyn genjeelka laga soo galo jaamacadda waadihi fadhiisanaya waa la xidhaya toddoba subaxnimo hal saaca subaxnimo hal saaca subaxnimo ka hor laba furi maayo genjeelka marka iyadoo masaajidka banaanka laga aadimaya waxaad ku qasban tahay inaad qolkaaga ku tukatid oo qolkaaga ku tukatid masaajidka inaad xataa tagto iska dhab xalaqe inaad salaada u tagto baaba subaxii toban nuuca inaad maalintii iska baxdo magaalada suqsi gasho masaajid hesho waa laga yaaba laakiin subax iyadu balog baaba kaa saaranba saasay ahayd diinta lala dagaalami jiray meesha dadku laakiin dad fiican bay ahaayeen waaya yaa badnaa ee sheikhana dadka soomaaliyeed ee wadamadan ciraaq iyo suuriya wax ka baran jiray iyo kuwa danaha kale u tegi jira wadamadaas haddaynu laba fatra u kala saaro bilowgu hore aan tagnay dad arday un baa joogay waa garta ciraaq haddaan kaaga soo bilaabo markii dambe oo xooga aan joognay waxaa yimi waxaa kusoo jabay shaqaale soomaaliyeed weliba wax xusuusta waaga waxay ka shaqaan jireen waxa la yidhaha lacagta istamaarinta maaragtay lacag kale lacag dhaqidda ha dhaqidda waxay qaadanayaan qofka ajnabiga waxa loo ogolyahay baasaboorkiisa inuu markuu dhoofayo oo mata dhowr boqol doolar inuu la bixi karo dalka la bixi karo hadduu ka shaqaysto meesha waxay samaynayaan lacagtii ciraaqi uu shaqaystay buu wuxuu ku bedelanayaa doolar raggii ganacsada reer ciraaq buu doolarka kasii gadaya doolarka markay isagu magan kasoo qaadanayo lacag shan buu kasoo qaadanaya waxaa laga yaabaa halka aniga kuu sheegay halka diinaaro ciraaqiga wuxuu u dhigmaa saddex doolar amerikaana laakiin halkii doolar markuu suuqa madow geliyo halkii doolar baa wuxuu noqonayaa toddoba diinaar ciraaqi ah lacagtaasay soomaalidu kaba shaqaystaanba saasay uga faa'idaysa markaas soo sheegeen way ku soo bateen iyagoo aad ugu soo batay baa anu ka tegay ciraaq waana suuq hoose waa suuq madow waa suuq madow qaar badan lagu xidhataa lagu xidhi jiray waa laba geli jiray marka dambe waa la ogaaday bangiyadii doolarka dhameeya la arkay baa laga dhameeyey ninkan baasaboor buu marka baasaboorka lagugu dhufsay inaad saddex boqol doolar dhooftay oo qaadatay waxbuu tirtirayaa mar labaad buu haddana onaya berrimaan dhoofayaa waa loogu dhufanaya saddex boqol kale wuu tirtiraya waxbuu soo bedelaya ama baalkii kintu baalkii intu shaabada ku dhacday ka saaro baalka la gelinaya markaasaa waxa maanta dhanba doolar unba qaadanaya bangiyadii doolar ka dhamaya marka wax saas u dhaqmaya ma soomaalida waa soomaali bas waa gartay soomaalidu waa musumaas badan yihin moogta marka iyagoo ciraaq kusoo batay waxay isu sheegaan suuqa aad uga shaqaystaa ka tegey suuriya markaan tagnay sidoo kale soomaalidu waa ku yaraydeen ama waxaan odhan kara maba jooginba waxaan arday ahayn laakiin ayaamihii dambe oo aan kasoo tegi doona ama markaan xarsha dhexda noo maraysay dad soomaaliya kasoo qaxay oo u socday yurub oo tahriibayaala baa iyadan aad ugu soo batay meel yaha masaakin barzay degeen oo guryo dhan xataa soomaaliya xaafadii soomaalida kale ciyaalkii soomaalida iyo dumarkii soomaalida waxaa moodaa xaafad soomaalia aad joogtid iyadoo kusoo batay baan iyadan markaa kasoo tegay anugu xaalad halkaa marayso ay kusoo bateen oo aad marka yurub ay usoo gudbaan yurub ay usoo gudbaan u tahriibaan kuwaasaa kusoo batay marka dambe lakin marka hore arday bay ahaan keligood markii dambena dadkii baa qarqiyo ka batayba dadkii baa ka batay waa tahay sheekhana inkastoo aad wax yar ka tataabatay waxaad kusoo aaday xilligii xukunkii bacthiyiinta ay ka talinayeen ciraaq iyo suuriya bal inooga waran marka xukunkaasi iyo siyaasadaha maamul ee ay dadka ku dhaqi jireen
nimankaas horta shacaarkaasay qaateen xisbu lbacthi alcarabi alishtiraaki markaasay shacaar waxay ka dhigteen ummatun carabiyatun waaxida daatu risaalatin khaalida curuuba waxa la yihahda madax ka galay carabtu in dad ka sarrayso ayay aamineen oo curubta dadka ka doortay waa cunsidii yuhuudda ay u yidhahdaan shacbullahi mukhtaar baan nahay iyaguna carabtu inay shacbullahi mukhtaar yahay bay isu haystaan waxaan carab hayn wax dulaysan oo liita gaalada xataa weyaysaan gaalada in carabta kale ay ka khaliijka ay ka dambeeyaan weyeysan jireen marka carab ninka gaalka xaggooda wax liitu ka reer yurub oo kale ama ha madoobaado ama cadaad gaalo dhaxgooda wax ka liito aha iyaga hadduusan carab ahayn ninku waa liitaa cajamkaasi waa cajam xun bay ku leeyihin dhinacaasi marka waxayna kaloo leeyihin shicaar kaloo la yidhaahdo acdaau xisbi alcarabi alishtiraki cadowga ugu daran cadowga xisbigu leeyahay waa afar bay yidhahdaan arajciya diiniya ugu horeysa wixii diin sheegto oo dadka ummadda ku kala midaynaya anaa ahlu sunna anaa shiica waxaa kala saarsaar ili carab midaysan baa la rabaa mogtahay ninkii shicaarkaa qaada iyaga waxaa la yidhahdaa arajciya diiniya waa niman rajciye dib socodku diinta waa la yidhaha moogta waxay kaloo kaloo yidhahda waxa la yidhahda alcizaaliya alqowmiya haddaad tidhahdo soomaali baan ahay suuri baan ahay lubnaani baan ahay masri baan ahay ma aqbali karaan waa in carab ka horreyso min ayna anta ana carabi ana carabi soomaali carabi ka horreyso hagee ka timi carabi masri hagee ka timi carabi lubnaani curuba haddaad ku dari weydo wax dhintay baa tahay marka inzaaliya qowmiya dadka in la kala saaro lubnaani iyo suuri iyo urduni iyo waxaa loo kala saaro waxaan ku gidiga carab baan nahay carab baan nahay carabna waa ina midaysa waxaan halaga soo tago xisbigu haydin taliyo dal kastana farax laga sameeyo xisbisharaaka uu leeyahay halaga samaysto waxaan xusuustaa markaan deganayn ciraaq waxbarashada ku jirnay waxaan deganayn sar dheer oo la yidhaahdo sabcata cashir tamuuz maalinta waa maalintii qabsadeen baxsiyiintu weeyaan toddobiyo tobanka waxa weeye bisha la yidhaahdo juulaay inagu u naqaano iyagu tamuuz bay yidhahdaan carabtu magacyo ganaya bilaha u yaqaanaa gaara mogta waxaa nagu soo booqday nin la odhan jiray waxaa la odhan jiray wasiir uclaama markaa soomaaliya ka ahaa suuriya ciraaq ku bartay ciraaq ku bartay militarigu ahaan jiray adigu xamaya kuliya xarbiyu kusoo bartay ciraaq markaasay tashkiiliyeen waxay ka dhigeen bacdi intuu noogu soo booqday meeshii buu yidhi bartana aad joogtaan baan wax ka baranay bartanaan seexan jiray bartanaan ku baran jiray waxaa laydinka rabaa ummadda carabta maaragta inaad midaynteedii si loo midayn lahaa sidii loo difaaci lahaa annagii ardadii joognay ciraaq buu noo noqday idin khudbaynaya noo khudbaynaya marka curubadahaas iyaga ninka helaan dhinaca ka helaan maasha allah ninkii carabada curubada aamina iyaga xaggooda madaxay saarayaan marka afartii cadow baan kusoo wada waxay yidhahan raciya diiniya inicizaaliya alqowmiya iyo sayuuniya yuhuudda ka wadaan kii afraad baa iga dhunsan afar cadow buu leeyahay xisbigu maadadaasna waxaa la yihahdaa thaqaafa waxaa la thaqaafa alqowmiya maadada haddaad ku dhacdo intii maadoo kale aad ku baranaysa dugsiga sare ama jaamacadda haddaad ku dhacdo maadada haddaad ku dhacdo inta kale kansel waa dhacaysa waxaa kaloo iyana isku waxay isku maaweenen wax la yihahdo alqadiya alfalastiiniya ciraaq inta waa ka dhabay ahayd laakiin kuwan xuna nusayriinta waa ku danaysan jireen oo iyagu falastiin dee iyagaaba yuhuudda gacanta u geliyey iyagaaba dalkoodii joolan iyo gacanta u geliyey soo maha laakiin ciraaqinta waxma ka dhabay ahayd qadiya alfalastiiniya haddaad ku dhacdo imtixaan lagaga qaado aad konta ka hoos marto maadooyinkaad boqolka keentay waa ku dhacaysa ku celinaysa markaa ku celinaysa ilaa aad tan aad boqolka keenaysa markaa saasay ahaayeen nimcaankaasay ahaayeen oo dhinacaasna mutashadidiinku ah dadkana carabtuna wax adduunka dalka ka fiican u haysteen diintana saasay u eesan jireen oo qofka diin iyo kala ahlu sunnaan ahay iyo madhab shaafici baan ahay iyo xanafi baan ahay iyo waxaas waa waxyaala ay leeyihin ummaddii bay kala geynayaan carabta ahayd bay leeyihin oo waxyaalaha la sheeg sheeganayo lagu haljejeminaya marka waa inaad tahay carabnimada aaminsan oo cabisan tahay raggii carabtii hore saxaabadina waa lagu faanaya laakiin waxaa loogu faanaya in carab ahaayeen marka kule marka anashiida lagu dagaalgelinayo calaaqinta jaduna sacdun wa khaalid wa muthana walqacqaac buu anashiida ku keliya cadda marka rag noocaasay ahaayeen marka xukunkooda siduu ahaa xukunkoodu wuxuu ahaa xukun dictatoria waa aniga kuu sheegaya suuriya niman layahdo waxaa layihahdaa saraya difaac oo ninka madaxweynaha walaalkii uu haysto oo aan lala hadlin maxaa waxaa u samaysan la odhan oo dadka sunnaha oo gacantooda loo sii daaya inay dilaan qamciyaan baa ka jiray sadaam xuseenna sidoo kale dictatoor buu ahaa isagu laakiin inta badan gacantiisu waxay saareed shiicada nimanka shiicada leeyahay maanta kibre maaragt ciraaq markaad joogtay walaa xuseeniya waxaa istuntumaan iyo waxaan qaylqayla hadda maaragt mamnuuc mamnuuc sidee marka uu ku hayay laba shiic ma kulmi karto qaarna wuu tashkiiliyey wuxuu ka dhigay bacthiyiin oo wixbay aamina cabeenba qaarna haddayba xoogaa waadadii madaxa duubnaa yihiin shiicada ahayd waxaa weeye waa la muraaqabaynaya masaajidahooda laguma kulmi karaan salaadaas la ogel intay galaan ka soo baxaan laakiin inay hadda waxay sameeyaan dee maalmo badan oo waxa la yaha bakaawil xuseyniya iyo habeenka soo arbacaa iiraan haddaad tagto meel haddaad maqasho ama ama ciraaq hadda say noqotay de habeenka arbacada xuseen baa loo ooyaa albakaawa xuseyniya la yidhahdaa midda kale waxaa jirta maalintii karbala meeshii lagu dilay xasan ibni cali karbon waa balaa ba yidhahda iyagu marka karbala ay kusoo gaabiyaan qofku isdilaya dhiig bu iska keenaya garbu iska dhacaya bir in arteen cina ku arteen waa laga yaaba iyadoo birta isla dhacaya waxaa xaggiisa mamnuuc saddam xusen waxa maba arki karo ka dhintaaba ma arki karo waa carab baa tihiin maxaa shicnimada sheegaysan buu leeyahy rag carab baa tihiine shiica iyo waxdaasoo alfurus almajuus wax la yihahdo furus almajuus buu bixi reer furuska majuusiinta hadde way ahaayeen qabla islaam majuusiin bay ahaayeen haddana waa iska majuusiinta khayr malaha saasuu aaminsanaa madaxu ka tumi jiray isaguna diktaar buu ahaa qofkii xukunkiisa kusoo farageliyana wuu dili jiray gacantiis weliba ku toogan jiray saddam xuseen gacantiisu ku toogan jiray waxaan xusuustaa wasiir wasiirkii markaa wasiirka caafimaadka ahaa baa waxaa lagu soo eedeeyey inuu dawo aan lasoo kantaroolin dadka soo gashay dawo aan soo marin maxaa layaa dhacsan aduu dawo micaarkii la rabe ka hooseysa soo gashay iyadoo la fadhiyo weli wasiirada wasiirku waa fadhiyaa wasiir sayid wasiir waxaas waxaas ka waran arrintaasaa dhacday dawooyin baa lagu arkay suuqa maaragtay inay soo galeen aduu waa sideed faacay sadaam xuseen intuu gooni ula baxay buu dhafar kaga tiri shan haddaba waa maxkamadii waxaas sheekadaas waa
meeshii jalsada ka dhaceysa jalsadii buu ka dhex saaray markaas dad kale tusaya weli la qarin maayo dad kale tusaya inuu ninkii saa sameeya insaa loo geli doono meeshuu xariskiisa u diri lahaa ama waardihiisa u diri lahaa ama rag kale u diri lahaa isagaa ku tirinaya saddam xuseen sidii saad ogtahay wuxuu ahaa markii baxti la asaasayey wuxuu ahaa isagoo yarbu baxtinimada galay markaasuu wuxuu dilay wuxuu muxuu ku sameeyey dhaawacay ninkii la odhan jiray cabdisalaam qaasim oo baxti ciraaq haystay markaas isaga marka isaga quris gacan buu ka dhaawacay maalintaas masar buu cararay masar buu secondary wax kaga soo baxay markii xasbulbacdi uu ku guuleystay ciraaq buu soo noqday iyagu marka masar u dhiibteen marka nin waxaa soo halgamay oo waxaa usoo halgamay oo dictator oo aan dhixin oo shiishiyahalu baas buu ahaa saddex xuseen ninkaas isna dictator buu ahaa shiicadana aad buu usaaraa ninkii xukunkiisa kasoo yimaadana isaga ugu dhamaatay ninkii khiyaana khiyaana wadan laga dareemana ugu dhamaatay saas isna ahaa waa gartay marka xukunadii bacthiyiinta ee ka jiray suuriya ciraaq xilligaas adiga aad halkaas wax ka baranaysay waxaad ka warantaa cilaaqadii ay la lahaayeen dowladdii soomaaliya markaa ka dhisneed ee siyaad bare labaduba wax layahay soomaaliya horta sadaam xuseen ama ciraaq markaynu etoobiya dagaalamanay sabansabankii wayna kaalmeeyeen iyagoo carab ahaan waa carab ahaan moogtahay maadaama soomaaliya jamacada carabta ku jiro saasay noo kaalmeynayeen waxaan maqlay ciidan way soo direen hub way soo direen timir waxbay soo direen raashin bay soo direen adigu garabkeena dhinacayna ahaayeen iyagu waa garta laakiin waxa loo waa shacabka soomaaliyeed iyo iyo in la kasbado bactiyada carab laga dhige siyaad bare marna iskuma fiicnayn siyaad bariya saddam xuseen marna iskuma fiicnayn xaafid arsena kabase warkiisu kasii daranba marka ardayga ardayga oo ka barta ciraaq ee ururka madaxda ka ah ururka ardayda wuxuu leeyahy nin madax wa iyagoo la tacaamulaan ninkaasaa safiirka jooga safiirka soomaaliya u fadhiya baqdaad ama u fadhiya dimishq ninkaasa ka baawar badan waa arday weli jamcadda barta ama kulliyad hatibbuu barta ama handasu barta bacthiyaa laga dhigay bacthiyaa laga dhigay waa aaminsanyay waxaa laleeyahy markaad u tagtid waxbarashada soo martay doctor axmed borom soo martay doctor axmed borom waa midka markaa suuriya ardada haystay waa nin oromaa weliba oo soomaaliya laakiin dee soomaaliya abooba la odhan jiray mogta axmed borom soo doctor axmed borom soo martay marka ciraaq joogtan waxaa lagu leeyahay cumar cumar iyo cumar sheekh iyo soo martay iyo maxamed rashiid waa labadan iyana meeshan haysta marka safiirka iyo waxaa iyo haddaad
qiimo malahan dambiil aad noqonaysaa wadaan u tagtid waana dhumatay haddaa haddaa basawar ka jiidsanaysid safarda waa ina u dhumato waasta iyo marwareeg gasho haddii lagu kuwana ku warsheegaya kuwana ku sheegaya mogta kan safaaradu taga bay ku leeyihin safaaradu taga marka calaaqada aad bay xumayd aad bay xumayd ardadaasa ka baawar weynaa safiirada u fadhiya baqdaad iyo u kala fadhiya maxaa leeyahay dimashq ardada oo ardayga yara ururka ardada soomaalida haysta ka baawar weynaaba safiirka dhanba marka calaaqad saas u xumayd waa tahay intaas ayaan ku hakinaynaa xalqadii koowaad ee kulankeenna oo uu marti inoogu ahaa sheekh cabdililaah intaa mid la mid ah aan ku kulmi doonno xalqada labaad oo qadaayaad muhiim ah shiiqa aan kala sheekaysan doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى